haatanna waa barnaamijkii hambalyadii heesaha daanduray iyo caasho cuud ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaallo qurux badan heese qurux badan iyo codad halkaasoo ku joojinaya dhambaalka uga horeeya ibraahimow haddaan soo qabto si qurux badan baa loo soo qoray ishuna ay jeceshahay carabkuna malaha uu siduu doona u aqrin karo waxaa uga horeeya abe cabdulaahi cismaan maxamed hooyo dalaayad maxamuud raage hooyo luul aadan xuseen caashe axmed cismaan cabdirashiid macalin muxyidiin axmed cismaan iyo nasre maxamed mukhtaar jamaal axmed cismaan oo waryaheena iyo sidoo kale mulkiya cabdulle cabdiraxmaan iyo saamiya jamaal axmed iyo aamino cabdille cabdiraxmaan cabdinuur maxamed cabdi yaasmiin maxamed cabdi cabdiqani maxamed cabdi iyo cabdifataax maxamed cabdi dhammaan reer cabdulaahi cismaan maxamed waxay tahnid dhalasho u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'izo cabdulaahi cismaan oo wiil ugu dhashay koob iyo tobankii bishan mey ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed abshir axmed waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan leenahay caasha dhambaalkana waxa uu ku bilowday caasho cud iyo daanduray waan idin salaanay iyo dhammaan bahda v o a waan idinku guddoonnay waxaana habay yidhaahdeen dhuux axmed xuseen iyo hooyo ruqye axmed canshuur hooyo zahre maxamuud cawl iyo abti xirsi axmed canshuur nastee xirsi axmed iyo waxay yidhahdeen nasri xirsi axmed iyo xuseen meel caliyow iyo waxay yidhaahdeen cabdul maxamed iyo yuusuf cabdulaahi dhammaan asxaabta iyo dhammaan reer maxamed xaashi waxayna jecelyihiin inay tahniyad aroos ay gaarsiiyaan cabdiraxmaan macalin caliyow iyo waxay yidhahdeen marwadiisa shamso maxamed xaashi oo ku aqalgalay caasimadda dalka kenya ee magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina aamiin ayaan idin leenahay ee banaheeda kale sii ubad kheyr qaba aamiin ayaan raacinayaa tahniyad dhalasho farxad le waxaa diraya baa la yidhi ugu horrayntii awoowe muuse barre awoowe awsulub barre iyo awoowe axmed barre ayeeyo xabiibo sugule hooyo maryamo muuse saygeeda maxamed faarax barre hooyo aamino muuse iyo saygeeda iyo carruurteeda hooyo ubax muuse hooyo dhuuxo muuse saygeeda iyo carruurteeda dhammaan reer muuse barre dhammaan reer awsulo barre dhammaan reer axmed barre iyo dhammaan reer abshir maxamuud oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqorada baa layidhi faraska iyo geeyadahe oo markaan ka helo marka lasoo gabiyo labalaba laysku raaciyo waa abti dhigirje muuse barre iyo afadiisa baa layidhi xamdi abshir maxamuud oo wiil ugu dhashay deegaanka ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed dhigirje muuse barre ducada waa v o a somaali baa layidhi wiilkaasi waxaan ugu duceynaynaa inuu noqdo midkii baariya ee soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin heesta ugu horreysa caashee dhegeystayaashana aan u cayaarayna galabto waa jacayl lama moosi karo haye maxaa ku dhacay baa layidhi ibraahim god dheer haddaad u qodo ha
oo aad wixii ciidiile aad ku beegto ha weli wuu soo jabaxaya haye wuu soo wuu soo dardaraya madaxuu fudla soo leeyahay
waa tahay waa tahay jacayl lama moosi karo yaa ku luqaya codadkii macaana ee cabdinuur allaale iyo nimco yaasin
jacayl lama moosi kara oo sibiimayay guddaa mirood buu kugu dilaa jacayl lama moosi kara oo sidii mayay gudaa mirood buu kugu dilaa geedaalusika halbowlaha ka marsha micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaablusita halbowlaha ka marsha micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhahagee sare ku yaal mar baad u mililica dadkana waad uga mide la midhahagee sare ku yaal mar baad u mililica dadkana waad uga mide waxaan ku mataalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan ku mataalayaa nin dhaqanoo meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa dhemacan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muradka lagu xidhaa
adag wadi mabise imayracayo imiray mawjada hosa ku dhacay adig wadi mabise imayracayo imiray mawjada hosa ku dhacay dhexdooda kuma haya ilaa madaxay qarsoon magaashi mugiijacay heel intan migsaday ku mumay dhexdooda kuma haya ilaa madaxay qarsoon magaashi mugiijacay heel intan miligsaday ku mumay dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheanoo ismood dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheanoo ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqanay murtida waxaan uga socdaa haa ma moogin midhkan jecle asidayda hadduu ku mudo dushaday ka muuqanay murtida waxaan uga socdaa wa ima moogin midhkan jecle xaggee baan adii ku mari hooy qalbigu una qube xaggee baan adii ku mari hooy qalbigu una qube
intaasiaanu ku dhaafno jacayl lama moosi karo iyo codadka cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin mar kale haddaan dhambaalada ibraahim oo anba qaadno tan ugu horraysana aan kaaba dafo waxay ka timid cabaas maxamed axmed waxa uu ku magac dheeryahay ajuuka iyo xaawo maxamed axmed ajuuke ruqiyo abuukar axmed ayaa nuur jimcaale iyo carruurteeda siyaad maxamed cadow oo loo yaqaano burburshe iyo muxiyadiin maxamed dhuxulow oo loo yaqaano dhalaweyn iyo sidoo kale farxiyo maxamed dhuxulow dhalaweyn iyo yuusuf maxamed dhuxulow dhalaweyn iyo ibraahim maxamuud maxamed iyo adeer axmed dey maxamed cali waxa uu ku magac dheeryahay qalinle eeda khadiijo maxamed cali xabiibo mukhtaar sheekh cabdulle iyo aamine xuseen sabriye iyo carruurteeda iyo jaamac buulle jaamac waa jaamac farasleh waxay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan aabe mahad maxamed axmed ajuuke iyo hooye shukri maxamuud maxamed oo wiilgu dhashay magaalada yuvig ee nawaaxiga baa la yidhi oslo ee dalka norway saddex iyo labaatankii bishii abril aanu soo dhaafnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey muscab mahad maxamed ajuuke muscab mahad waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba wax u taraa aamiin dhambaalkanna waa dhambaal dhalasho waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen aabe xasan xuseen cabdinuur iyo adeer ibraahim xuseen cabdinuur iyo adeer cabdiqaadir cali ibraahim iyo hooyoluul siid axmed iyo eedo xaawo cali ibraahim iyo sakariya mustafa caalin iyo waxay yidhahdeen xakiimo mustafa caalin iyo leylo mustafa caalin iyo yasmiin mustafa caalin boolo mustafa calin iyo fartuun mustafa calin iyo samsam xuseen xasan iyo nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano bay yidhahdeen nuurto nayrus iyo dhammaanba reer mustafa calin iyo reer xasan xuseen waxayna taaniyad gaarsiinayaan aabaliibaan mustafa calin iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa qaaliga nuuro xasan xuseen oo gabar ay ugu dhalatay magaalada afgooy ee xaafadda siigaale waxaana loo bixiyey naciimo liibaan mustaf gabadhaasi ducaduna waa cashucuud ay leeyihiin haye waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto tii baariya marka ugu horreysa ee waalidkeed anfacda dalkeeda iyo dadkeedana ah iyo diinteedana anfacda aamiin hooyo malyuun xaaji salaad warsame qorax waa taa iyo aabe cabdulqaadir maxamed jaamac iyo maxamed cumar jaamac oo loo yaqaano shaarbood iyo eedo maryan xaaji salaad warsame qorax iyo eedo fartuun aadan warsame eedo xaawo qani xaaji salaad iyo sidoo kale adeer burhaan xaaji salaad iyo adeer cabdulfataax aadan warsame waa dhammaan reer qorax iyo sidoo kale eedo farxiyo maxamed warsame qorax iyo eedo ruqyo xaaji salaad warsame iyo eedo zamsam xaaji salaad warsame iyo eedo xaawo qani aadan warsame qorax iyo abayo xaawo aadan farax iyo ugu dambayntii burhaan maxamed cabdiraxmaan dhammaan reer warsame qorax waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen baa layidhi oo kala jooga soomaaliya kanada indonesiya u k talyaaniga jarmalka denmark sweden kenya iyo south africa iyo weliba baa layidhi sacuudi arabiya waxay tahniyad dhalasho u dirayaan marwe amaal abuukar maxamuud jaamac iyo mudane cabdirasaaq jaamac iyo mudane cabdirasaaq axmed jaamac baa layidhi oo taariikhdu markay ahayd toddobadii bishan mey ee sanadkan laba kun toddobiyo tobanka wiil ugu dhashay dalka kanada gaar ahaan magaalada trono toronto markaan soo xasuusto dhinaceygana aad fadhid inaan dhex joogaan muuda ibraahino adaa magaaladaas iga xiga wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabaas waxaanan leenahay baa la yidhi cabaas yare soo barbaaro noqo kii anfaca diintiisa dalkiisa iyo weliba dadkiisa anaguna waxaan leenahay aamiin heesta kalen dhegeystayaashana jecelnahay inaan u ciyaaro caasho adiga ayaan kuu daynaya haye kalgacayl dhabahaa dhexdeenna ka beermayo yah xusuus aan dhammaan ayaad qalbigayga ku leedahay haye aad baad iigu dheer tahay cajiib waxaad dhibsataa idhiba sheekadaas ay xasuusanaysaa dhiiggaa isku darsatay Aye.
yah waa jaceyl dhiig ma lagu qoray Ah, sidaas oo kale alleh waxaad dhibsataa idhiba hadday sheekadu marayso haye heestaas bal ibraahim oo qiyaas yaa qaada waaba kugu xujeenayaaba toddobaadkan hadda waxa waaye waa isku si aan xanuunka u dareemaynaa waxay ahayd inay yidhaahdaan eh, isku waqti aan wax cunaynaa Ah, isku waqti aan seexaynaa isku wixii wixii isku wixii waqti aan aan quslaynaa waxa ay dhibsataa ay dhibaha dilir ibraahino waa waa la wada socdaa yurub geeniyo ayaa ku luuqaynaysa heestaasi kusoo dhawaa
anigoo dhajikiyo labooda la isu dheeli tiray siday dhooxiyo labuudhegtu wadaagayaan ayay isu dhaxal galaan anigoo dhatigiyo labooda la isu dheeli jiray siday dhooxiyo labuudhegto wadaagaya ayay isu dhaxal galaan ilaala kalgaacayl dhabaan dhexdiina ka beermayo xasuusanta malaniba qalbiga ku dhex leedaho adbaad igu dheertee sidii dhalayaa indhaha sidii dhalayaa indhaha adaan ku dhowrayaa inaana kalgaacay dhabaa dhexdeena ka beermayo xasuusanta malaniba qalbiga ku dhex leedaho adbaad igu dheertee sidii dhaaya indhaha sidii dhaaya indhaha adaan ku dhowrayaa waxaa kibsataa idhigo dararkada faraxsan tahay ayay ana iidan tahay waxaad tubsataa idiba dararataada faraxsan tahay ayay ana iidan tahay
waxaad dhibsataa anay dhabe iyo codkii macaanaa yurubka ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono dhambaalkan caasha waxau naga soo gaaray shamse cali barre iyo aamine cali isaaq iyo waxay yidhahdeen wiilo cali isaaq ilyaas cali isaaq faysal cali isaaq iyo aadan cali isaaq iyo jaamac cali isaaq iyo luqmaan cali isaaq hindiyo dhaqane iyo nasro caynab iyo maxamed yaasiin iyo dhuux axmed xuseen dhammaan asxaabtana waxa ay taaniyad gaarsiinayaan nasteexo maxamed cali iyo bashiir cali isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay xedhada qaxootiga ee dhagaxley camp ducadana waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid ah aad kala kulantaan nolol raaxa leh bashbash iyo barwaaqo eebbanaha oo idinkala siiyo ubad kheyr qaba anigana amiin ayaan raacinayaa aabe cabdilaahi cismaan maxamed iyo hooye dalaayad maxamuud raage ayaa dhambaalkan ugu horeeya iyo hooye luul aadan xuseen iyo caashe axmed cismaan cabdirashiid macalin muxiyadiin axmed cismaan iyo nasre maxamed mukhtaar jamaal axmed cismaan mulki cabdile cabdiraxmaan iyo saamiye jamaal axmed iyo aamine cabdile cabdiraxmaan iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo yasmiin maxamed cabdi cabdiqani maxamed cabdi iyo cabdifataax maxamed cabdi dhammaan reer cabdulaahi cismaan maxamed waxay tahniyad dhalasho u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'izo cabdulaahi cismaan oo wiil ku dhashay koob iyo tobankii bishan meeye sanadkan laba kun toddoba iyo toban magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed abshir axmed axmed abshir waxaan ugu duceynaynaa inuu noqdo sida magaciisa labaad baraatisan mid lagu abshiraysto waalidkiisa dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin waxaan soo- heese heese jacayl ayaan isdaba dhigaynaa galabta hay hay ibraahimo barnaamijkan waa barnaamijkii jacaylka mar haddii dadka isguursanayaan ismehersanayaan ubad uu dhalanayo waa barnaamij isagoo dhanba jacayl iyo farxad ku salaysan waxaan soo qabanayaa heesta halkudhegeedu yahay jacaylka maxaan baxnaanshay jacayl maxaanka ilaashay bayla haye maxaan ballantii adkeeyey marka aad iga baaday waayo intaan araggaa u baahday maxaan baxsanoo ku raadshay maxaan baafiyey warkaaga maxaayse arrin iigu baahday maxaan boholiyow la cataabay waaw haye oo habeen dheexaa qol mugdigaan ku dhex ooya
waa tahay waa tahay waxaa ku luuqaynaysaa leyla cabdulaahi
Yeah. Thank
jacaylka maxaan baxnaanshay iyo codkii layle cabdulaahi ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhabbaalada caasho dhabbaalkan aan kaaboobe wuxuu naga soo gaaray hooyo istaahil dhabar jaamac iyo aabe dhakare sheekh maxamuud iyo waxay idhahdeen adeer cabdixakiin sheekh maxamed iyo adeer cabdifataax sheekh maxamed iyo adeer cabdirasaaq sheekh maxamed maxamed cabdulaahi sheekh maxamuud iyo maxamuud dhakare maxamed iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa khadre cabdulaahi iyo wiilkooda maxamed amiin maxamed dhakare maxamed ibraahim dhakare iyo maxamed sayid cali dhakare iyo eedo nimco sheekh maxamed eedo xaliimo sheekh maxamed iyo eedo muxube sheekh maxamed iyo habaryar xaliimo ow sulub bare habaryar nimco muuse bare habaryar aamino muuse bare kamis faarax iyo xasan maxamed absuge iyo saxardiid xaashi ardaale iyo injineer borow dhuux axmed xuseen dadkaasna waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna tahniyad gaarsiinayaan ahmandhuur dhakare sheekh maxamed iyo afadiisa qaaliga ah bay yidhahdeen amaal cabdulqaadir oo wiil ugu dhashay jigjiga wiilkaasina waxaan leenahay bay yidhaahdeenna iyadoo loo bixiyey maxamed amiin allah ka dhigay kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara amiin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ugu horeeya aabe maxamuud faarax hooyo xaliimo cabdiraxmaan jaamac eedo xido faarax eedo siciido faarax eedo xaawo faarax eedo idil faarax eedo jamaad faarax iyo eedo faadumo cali xuseen iyo habaryar xaawo cabdiraxmaan jaamac habaryar samsam cabdiraxmaan jaamac iyo habaryar faadumo cabdiraxmaan jaamac habaryar hodan cabdiraxmaan jaamac walaalo baa la yidhi barkhad maxamuud faarax iyo fartuun maxamed faarax iyo sidoo kale bishaaro maxamuud faarax iyo nuuro maxamed faarax iyo sidoo kale saacid maxamed faarax iyo cabdisalaan mahad faarax iyo rayaan xasan cabdulle iyo ayaan cabdilcasiis cabdi aad bay dadku u badan yihiin balan ku daro qaybtan hartay sihaam axmed baraa ku jirta iyo sahre xuseen iyo jawaahir maxamed iyo farxiyo muuse waa anise axmed ciise faa'ise axmed ciise iyo deeqa axmed ciise iyo suleeqo cabdi jaamac iyo xaliimo cabdi jaamac dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka galdogob gaalkacyo suudaan sacuudi arabiya london boorame iyo nairobi waxaanay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan bishaar kala foge cismaan iyo marwadiisa baa la yidhi ayaan maxamuud faarax dheere oo koob iyo labaatankii bishii abril aynu soo dhaafnay meherkood uu ka dhacay dalkan maraykanka iyaga oo kala jooga maraykanka iyo magaalada dooxa ee dalka qatar waxaana ay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee khayr kalena lagu kala helo aamiin
gudkayga sarnay abay gamaawayga xaaraani abay gurmadkiyu hayaankii abay magiyuun halkaan rabay abay gudkayga sarnay abay gamaawayga xaaraani abay